wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka jubbaland iyo maamulka degmada kismaayo ayaa magaalada kismaayo ku qabtay kulan muhiim ah oo looga hadlayay canshuuraha guryaha kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa in la xoojiyo wacyiga bulshada ee ku saabsan waajibaadka canshuur bixinta gaar ahaan milkiilayaasha guryaha si loo helo dakhli lagu horumariyo adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada intii uu socday kulanka mas-uuliyiinta ayaa iftiimiyey muhiimada ay leedahay canshuuraha guryaha iyagoo tilmaamay in dakhliga laga helo guryahaasi uu door weyn ka ciyaaro horumarinta adeegyada asaasiga ah sida nadaafada biyaha iyo korontada sidoo kale waxaa la xusay in canshuuraha guryaha ay muhiim u yihiin dayactirka iyo dhismayaasha wadooyinka taasoo kor u qaadaysa isku socodka bulshada iyo kobaca dhaqaalaha cumar cabdulaahi maxamed faraweyne gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada ayaa marka uu kulanku soo idlaaday ka warbixiyey qodobadii diiradda lagu saaray kulankaasi bishii lixaad labada kun labaatan iyo shan shirkeennan maanta waxaa ujeedkiisu yahay inaynu daafurno canshuurihii guryaha ama barbox takis ee sanadlaha ah maanta waxaan rabnaa haddii alla idmo in la bilaabo canshuurtii labada kun labaatan iyo shan ee guryaha waxaan rabaa bulshada reer kismaayood inaan ku wargeliyo canshuurtii sanadlaha ah inay bilaabanayso koob iyo labaatanka bisha oo maalinta sabtida ah dadka canshuurta laga qaado muwaadiniintuna ay canshuurta bixiyaan waxaan uga mahad celinayaa shacabka reer kismaayood sida ay canshuur bixiyaasha u yihiin ugalana shaqeeyaan amniga iyo horumarka canshuurtu waa tiirka ka mid ah tiirarka dowladnimada haddaan bulsho canshuur bixin dowladnimadu ma shaqaynayso waxayna saldhig u tahay saddex tiir amniga hadee amniga waxaa lagu sugaa canshuurta aad bixisid oo saakin halka isugu nimaano magaalada amni ka jiro dowladnimo ka jirto canshuurtaa saldhig u ah waxaa lagu sameynayaa canshuurta aad bixisaan horumarkii jubbaland oo dhan gaar ahaan magaalada kismaayo oo horumarkaas amnigu horumarkaas ay qeyb ka tahay canshuurta aad bixiseen waan idinka mahad celinaynaa waxaa lagaga shaqeeyaa horumarka guud ee jubbaland iyo dowlad dhiska soomaaliya marka muwaadin waxaa muhiim noo ah inaad canshuurta bixisid annaguna aanu ka shaqayno wixii canshuurtiina lagu qabanayay oo saldhig u tahay dowladda hoose waa idinka mahad celinaynaa waxaan rabaa marka inaan saddex qayboodba canshuurta loo kala qaadayaa waxaa laga yaabaa dadka in badan inaysan war ka hayn ama ay tiraahdo canshuurta la qaadaa waa qaali canshuurta ganacsiga ee guryaha ganacsiga eedah waxaa laga qaadaa boqol iyo labaatan dollar lama ogola boqol iyo labaatan iyo kow in la qaado lamana ogola boqol iyo toban iyo sagaal in la qaado tareefada jaan go-an yaa lagu qaadaya canshuurta ganacsiga oo aan eeda ahayn waxaa laga qaadayaa gurigii waxaa laga qaadayaa boqol dollar sagaashan iyo sagaal lama qaadi karo boqol iyo kowan lama qaadi karo mins waxa weye waxaas u qoran oo dowladdu jaan goysay oo tareefada baa la qaadaya qofna laguma dulminayo guryaha dhagaxa ah oo deegaankaay waa conton dollar guryaha cariishyada ah iyo bacweynayaashana waa labaatan dollar canshuurtaas waa sanad le sanad laba iyo toban bilood ka kooban yaa intaas yaa intaa la qaadaya intaa yartaay ood qaadid yaa dowladnimo lagaga shaqaynaya waad ku mahadsantihiin dadka reer kismaayood sanadihii dhaweyto jubbaland oo dhan waxaa gasheen number one si fiican baad u bixiseen